suurat اlklaas makiyatun suuraddan iyadana waa suura makiya suuratu qul huwa allahu axadna waa la yiraa suurat likhlaasna waa lagu magacaabaa waana suuradda iyada iyo suurat lfaatixa labadaas ayaa magacyada ay ku magacaaban yihiin kelmado suuradda ku dhex jira ma aha inta kale qur-aanka suwarkiisa magacyadoodu kelmad suuradda ku dhex jirta marka laga reebo suurat lfaatixa iyo suurat likhlaas kelimat likhlaas hadda halkan kuma jirto laakiin macnaha suuraddaa sidaas ikhlaasna waa barax tirid maxaa ilaahay loo barax tirayaa wax kastoo isaga keliya uu leeyahay ama ha noqoto rububiyada alle afcaashiisa ama ha noqoto cibaadada oo uu keligii leeyahay magacyaday tilmaamaha wan wanaagsan oo uu leeyahay kulli keligiis bayayay u barax tiran tahay qaala tacaala alla wuxuu yihi bismi illaahi araxmaani araxiim qul dheh huwa shanigu shaniga weyn iyo arrinta mudan in la weyneeyo shanigu allaahu alle macbuudka xaqa lagu caabudaa axadun weeyaan waa keli waa keligii rubuubiyadiisa iyo uluuhiyadiisa iyo magacyada iyo tilmaamihiisuu keli ku yahay allaahu alle assamadu weeyaan kan loo qasdo waay oo dadka danahooda iyo baahiyahooda ay xaggiisa la soo aadaan oo ay ula soo qasdaan waay oo sayidka ah lam yelid ma dhalin walam yuulad lama dhalin walam yakun ma ahaanin axadun axad ma uunan ahaanin kufuwan mukaafi'an ku u dhigmo lahu isaga u dhigmo ma ahaanin suuraddaana iyada sabab nusuulkeeda wuxuu ahaa aymo badan say tilmaamayaan waxay yidhaahdeen yahuudda marna waa la yidhaha marna mushrikiinta adugu qoladay ahaataba waxaa la yidhi sif lanaa rabbaka bay dheheen rabbigaa noo tilmaanay dheheen rabbigaan aada caabudaysid ood noogu yeeraysid bal noo tilmaan bacdi riwaayaatna waxay leey unsub lanaa rabbaka rabbigaa nisbay yow galaa rabbiga aada caabudaysid nasabkiisii sheeg abtirkiisii sheeg bay dheheen rabbiga aada caabudaysid marka markii rabbi tilmaan la yidhi suuraddu waxay la soo degtay tilmaanta rabbi uu leeyahay marka walidaalika suuraddan waxay sheegay tilmaamaha ilaahay allana in tilmaamihiisa lagu garto waxaa weeyaan qasad aada iyo aada u weyn aadna u qiimi badan wey rabbi in tilmaamihiisa lagu garto haddii laakiin la yidhaha maya ilaahay yaan la baranin maya ilaahay lama bara karo maya tilmaamahan ilaahay naga daayay haddii la yidhaha waa laysku khilaafaa seed rabbi u weyneynay marka ile weyneynta aada rabbi weyneynayso iyo cabsida aada ka cabsanayso waxay ka dhalanaysaa aqoonta aada rabbigaa taqaano ood u leedahay ilaahayna axad la gara waaya ma aha subxaanahu watacaala oo wax lagu garto ayuu qur-aankan ku dhigay saa darteed qur-aanka saddex marka loo qaybiya qeyb rabbibowba ka waramaaba magacyo ha noqoto tilmaamihiisu ha noqdaan rabbi bay ka waramaan sidaa daraaddeed nabigu sal l l slam wuxuu yihi suuraddan suurat likhlaas tacdilu hulutha alqur-aan waxay u dhigantaa qur-aanka saddex meelood oo meel sababtay ugu dhiganta waa maxay macno weyn bay suuraddaanu ka waramayna macnaheeduna waxaa weeyaan rabbi subxaanahu watacaala tilmaantiisu inoo sheegto ee nin asxaabta ka midoo sariyo nebiga uu madax uga dhigay ayaa markuu faatixada akriyaba uu suurad kale uu soo qaato ayuu suuratulikhlaas akrin jiray haddana markuu suurad akriyo suuratulikhlaas uu akrin jiray markaas baa saaa dadkii la socday saxaabada ah waxay ku yidhaahdeen war ama suuraddaas ku gaabso aada akrinayso ama iyada keliya suuratulikhlaas ku gaabso markaabuu wuxuu yidhi maya ani sidaan haddaad rabtaan imaam keensada haddaan sidaan inaan idinkugu tujiya rabtaanna waa kaa yeela iyagana waxay diideen nebigu ninuu u dooray inay ka hordhacaan nebigoon amar iyo aynan ka haysanin waa iska daayeen markii nebiga loo yimid sal l l slam ayaa loo sheegay markaabuu nebigu u yeeray u yeera buu yidhi maxaa kugu xambaaray markaasuu wuxuu yidhi liannahaa sifatu raxmaan allaha raxmaanka tilmaantiisay sheegay fa ana uxibuhaa marka waan jecelahay buu yihi tilmaamaha alleh markaabuu nebigu wuxuu ku yidhi sala allahu calayhi wasalam bixubbika iyaaha adkhalaka aljanna jacaylkeeda aada suuraddan jeclaataa jannada ku geliyey marka jacaylka yacni tilmaamaha ilaahay in la barto oo qofku uu jeclaysto qalbigiisa marka ilaahay laga sheekeeyo qalbigiisa oo waasic munsharix uu noqdo waxaad u wanaagsan waay laakiin dariiqada dadka ka hadlaysaa waxay tahay falsafadda iyo mandiqa iyo waxyaabahan marka dadka haddii fidrada ay leeyihiin looga fasaadiyo falsafaad loo akriyo oo qur-aankii iyo sunnadii aan caqiidada laga qaadanin ee la yidhaha caqaa-idkan caqligaa laga qaataa waa culuum caqli ah waaye qofkaan falsafad aqoonin caqiide ma fahmi karo qur-aankii haddii laga fahmi waayey falsafad aynan saxaabadiiba aqoonin la yidhaha iyadaa lagu lagu fahmaan la yidhaha ee macnaheedu waxay noqonaysaa risaaladu inay dhib un la timid bis oo aynan faa-iide la imaanin haddaynama dadka ilaahay baraynin risaaladu risaalada allana wuxuu nabigu waxaa nebiga loogu soo dejiyey dadka in rabbi lagu baro subxaanahu wa tacaala ee maxaafishana nebigu waa ka aqri jiray aayadahan suuradahan axaadiidta sidaas oo kale tilmaamaha ilaahay sheegayso cid ka dhibaatoon jirtayna ma jirin cid ka dhibaatoon jirtayna ma jirin bal dadka fidradoodu waaba aqbalaysay walidaalika xadiidkii wakiic bnu xudus wuxuu ahaa markii nebigu uu yidhi rabbigiin wuxuu ku qoslayaa addoommadiisu siday u quusanayaan oo farajkooduna uu u dhow yahay oo isagu uu og yahay markaasuu wuxuu yidhi aburasiin awayadxaku rabbunaa oo rabbigeen ma qoslaa markaasuu wuxuu yidhi nebigu haa markaasuu ninkii wuxuu yidhi lan nacdima min rabbin yadxaku khayran rabbi wax fiican ku qoslaayo khayr ka waayi maynuu yiri laabtiisi jaa waa iska aqbashay soo ma arkaysi walidaalika dadka caamada ama reer baadiyaha aan diin baranin markaad fiiriso wax qof diin ku dhex jiro oo madaxa gacmaha la qabsado oo haddana xaq ah in in la inkirana ay baatil tahay ayaa reer baadiyuhu ayagu aynan xasaasiyad ka qabin oo maalan reer baadiyuhu maxay ku leeyihin ilaaha gacan weynay kuleeyihin ilaahay gacantiisa waa weyn tahay uu kuleeyahay na kanna wuxuu leeyahay nusuustii qur-aanka limaa khalaqtu biyadaya waa taxriifina biqudrataya laga wadaa iyo waxaan ha dhihin ilaahay baad bani aadan ku shabbahday buu dhahaa ninkaa reer baadiyahana ma kusoo dhacaysa ilaahay bani aadan uu shabahaa qof mu'minana maba kusoo dhacaysa ilaahay inuu bani aadam shabaho laysa ka milihi shay-un wahuwa samiicu lbasiir qofkaa reer baadiyaha wuxuu leeyahay ama caamadaa ilaaha naga sarreeya war ilaaha naga sarreeya uu ku leeyahay kanna sarreyn dhan ma ogola ilaahay baa koreeyo ama sarreeyo maya bidaatii ma u sarreeya dood buu galaa nacam iyo waa xiiqaha nacam wuxuu la xiiqayana maxaa kee maxaa u keenay mataqaanaa falsafadana lagu anqariyey nacam markuu dhashayoo waxoogaa wax akris uu bilaabay haddaan la bari lahayn falsafadan waa aqbali lahay waxaas lowlaa yacni waqtiga dherarkiisa ayaa celinaya maahane xataa dadkii mutakalimiinta laftooda waxay qireen fidrada saliimka ah inay aqbalayso qur-aanka waxa ku yaalo iyo xadiidka nabiga sala allahu calayhi wasalam tilmaamaha ilaahay ee lagu tilmaamayna waa aqbalaa caqliga saliimka iyo fidrada saliimka labadaba qaala tacaala marka alla wuxuu yihi bismi illaahi araxmaani araxiim qul dheh nebigu marka addoon wixii la amray fartoomaya inuu ahaa oo rasuul alla soo diray uu yahay bay ku tusee qul dheh huwa shaniga weyn huwa marka waa damiiru shani macnihiisuna muxuu yahay damiiru shanigan maxaa loo keenay liifaadati lihtimaami biljumlati alatii bacdahu jumlada ka dambaysaa muhiim lagaaga dhigaan oo macnuhu marka wuxuu yahay qul dheh huwa shaniga arrinta weyn ee biyo kama dhibcaanka ah ee muhimka ah ee qof walbow inuu ogaado ay tahay arrintan waay allahu axadun waxdaaniyada alla wa wax allaale wixii cibaado inaan ilaahay cid kale lala wadaajinin magacyada tilmaamaha inaan cid kale lala wadaajinin arrinta muhiimkaa taas waay huwa marka waa damiiru shani waqiila waxaa la yidhi huwa caa-idun ilaa rabbi qaar baa dhahaya laakiin sida hore ayaa loo badan yahay qul dheh huwa shaniga weyn ee muhimkaa shanigu allaahu alle macbuudka dhabta ay xaqa lagu caabudo axadun mid keli ah ku keli ah weeyaanoo afcaashiisa la keli ah cibaadada la keli ah magacyada tilmaamaha waan wanaagsanna la keli ah afcaashiisana un keli uu leeyahay allahu alle asamadu weeyaan kan loo qasdo waa asamad waa facal bimacnaa mafcuul ay almasmuudu ilayhi waa kan xaggiisa loo soo qasdaayo waa macnaa maxaa loola soo qasdaa xaajaadka gaalka markuu wareero meeluu wax ka qabto oo waayo gacmuhu kor u taagana muslimkana dawaaciyatan buuba gacmaha kor ugu taagtaa marka khalqiga oo dhan noole oo dhan ilaahay unbuu ula soo qasdaa danihiisa allaahu alle asamadu weeyaan kan loo soo qasdo oo khalaa'iqdu ay usoo qasdaan xaajaadkooda ula soo qasdaan ama asayidu waana sayid qofka sida aadka yani axadka sidaas a waa sayid un naam axadka saas a waa sayid un lam yelid ma dhalin alle walam yuulad lama dhalin nasaaradii iyo mushrikiinta iyo yaa lagu radinaa marka oo iyagu ciisa wiil ilaahay waaye kuwa dhahayo iyo kuwa dhahayo iyagana almalaaikatu banaatullaahi iyo ayaa lagu radinayaa ilaahay lam yelid ma dhalin baa laleeyahay waayo haddii da wax dhalo waxa uu dhala iyagana ilaahiyay ahaa lahaayeen haddii isaga la dhalayna meeluu ka bilowday baa imaa lahayd waxaasoo dhan marka yani istiqnaa daati ah ayaa maqan istiqnaaa daatigana waa min sifaati arububiya waayo rabbi sifaatkiisa rububiyadiisay tilmaan u tahay iyo yani mabiyo ilaahnimada xaq u leeyahay lam yelid ma dhalin walam yuulad lama dhalin walam yakun ma ahaanin axadun axad kufu-an ama kufuwan ay mukaafi-an ku udhigmo lahu isaga u dhigmo marka lahu kufuwanay ku tacalluqe axadunna waxay noqonaysaa ismu yakuntaas walam yakun axadun axad ma uunan ahaanin kufuwan mukaafi-an ku u dhigmo lahu lilaahi alla u dhigma ma ahaanin wax ilaahay u dhigma malena kifaaya udhigsanaantana wax u egna ma jiro magacyaday tilmaamaha iyo wax ugaga eg ma jiro wax alla markaa laysa kamilihi shay-un oo kale suuraddan iyadana macaanidaas faraha badan ayay leedahay macaanidaa baana ku jirta ayb